Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka dhagax dhigay xarunta Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in wasaaradda ay ka mid tahay midda ugu muhiimsan higsiga horumarka dhaqaalaha dalkeena, maadaama kheyraad badan dalkeena uu kaga imaanayo dhanka badda. Ra'iisul Wasaaraha ayaa tilmaamay in mustaqbalka Soomaaliya horumarsan uu ka imaan doono dhanka badda, isla markaana wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ay door muhiim ah ka qaadan doonto kobaca dhaqaalaha dalka, maadaama hadda kadib ay yeelan doonto dhismo weyn oo casri ah.
wasaaraddan waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee qaranka waxaana keenaya fiilka ay ka shaqeynayso ayaa qaranka ugu fadhiyaa muhiimad weyn soomaaliya oo ah dal barwaaqo ah laakiin dadkeedu faqriya nasiib darro markii ay ka faa'iidaysan waayeen khayraadka ilaahay dhigay ayay wasaaraddani waxay hoggaaminaysaa khayraadka ilaahay dhiga dalka kuwa ugu muhiimsan khayraadka aan leenahay waxaa ka mid a xoolaha waxaa ka mid a beeraha waxaa ka mid a kalluumaysiga haddee dhulka ay wasaaraddani u xil saaran tahayna beriga aan leenahay buu toban jeer kasoo laholaama iyadaa u dhul weyn marka waddankan wuxuu marti uga yahay wasaaraddan inay soo saarto khayraadkaas inay ka faa'iidayso si uu waddankani uga baxo majaacada iyo baahida ku soo noqnoqotay sinis intii uuba waddan ahaa oo dhan ba jirtayna qorshooyin fara badan oo aada u wanaagsan baa wasaaradda hor yaalla hadda ka hor waxaan idhi bajetka dowladda fifty percent wasaaraddanaa laga rabaa inay bixiso oy keento soomaalida waxay dhahaan weel weel weyn baa ilaahay lagu baryaa marka wasaaradda aan ka sugaynay inay fifty percent inay bajetka dowladda iyadu keento inay meel yar oo qolol yar yar oo tacbaana ku jirto sax maaha marka waxaan rabnaa inaan wasaaradda u samayno guri iyo xafiisyo u qalma mas-uuliyadda laga sugayay intay la eg tahay waxaan rajaynayaa marka insha allah sagaal bilood kadib marka aad xafiisyo aada u qurqurux badan iyo guri dheer oo waxaa weeye qalabaysan waxala wixii loo baahnaa u dhex yaalla markii laydin sameeyo waxaan filayaa inay bilaaban doonto insha allah wayna dhowdahay in ay wax soo saarkii kalluumaysiga iyo kafaa'iidaysigiisii iyo blue economy waagii hore waxaa la dhihi jiray kalluumaysiga iyo khayraadka badda iyaa la dhihi jiray laakiin hadda waad og tihiinoo dee baddeenna waxa kale kusii jira waad ogtihiin oo bilowdayba marka blue economygaas oo guud ahaan la isku xaabiyey ayaan rajaynayaa insha allah in wakti dhow ay dalkan gaajada iyo baahida inay ka saarto horumar iyo soomaalida aan rajaynayno ilaahay idankiis lixdan sano kadib inay aada u qurux badnaato oo vishinkeediina lasoo dhigay ood ama maqasheen amaad arkayseen meeshay ka bilaabanaysay waay ra-iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa waxa uu xusay in laga doonayo dadka soomaaliyeed in ay degaan dhulka xeebaha dowladduna ay ka hirgelin doonto wadooyin waaweyn oo sahlaya isticmaalka kheyraadka badda iyo ka faa'iidaysiga dhaqaalaha buluugga ah ee dalkeena